بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم wuxuu meeshaan uga hadli doonaa mualifku sifaadka allah uu leeyahay iyo sifaadkaasi inay yihiin sifaad kaamil ah allah wuxuu leeyahay asmaawan wanaagsan walilaahi alasmaau اlxusnaa allah wuxuu leeyahay magacyowan wanaagsan sidoo kale allah wuxuu leeyahay alwasfu اlaclى wasfigaas marka sarreeya buu meeshaan uga hadli doonaa wuxuu yidhi wa kalimaat ullahi ereyada ilaahay wa qudrat ullahi iyo awoodda ilaahay iyo wa nactuhu tilmaantiisa iyo wa sifaatuhu tilmaamihiisa asifaatu waa jamcu sifatin kelimaadka ilaahay iyo awooddiisa iyo tilmaamihiisa kaamilaatun waa kuwa kaamil ah hayru makhluuqaat makhluuqaatna maaha mar labaaduu marka kusoo celiyey kelimaadka ilaahay inaysan makhluuq ahayn hore wuxuu uga hadlay qur'aanka oo ah kalaamka ilaahay laakiin kalaamka ilaahay qur'aanka keliya khaas ku maaha kalaamka ilaahay waa ka waasicsan yahay qur'aanka waxaa ka mid ah injiil waxaa ka mid ah tawraat dhammaantood waa kalaamullah waa kutub ilaahay uu soo dejiyey oo kalaamkiisa ah oo rusushiisa uu ku soo dejiyey ayaguna sidoo kale makhluuq ma aha tilmaamihiisay ka mid yihiin kelimaadkaas marka makhluuq ma aha waana kaamil sidoo kale qudrada ilaahay waa kaamil tilmaamihiis oo dhan ilaahay waa kaamil laakiin makhluuqaadka tilmaamahoodu naqsi baa ku jira xayaatada insaanka naqsi baa ku jira ama makhluuqa oo dhan naqsi baa ku jira xayaatada ilaahay laakiin waa kaamil naqsigu marka xaggee uga imaanaa wuxuu uga imaanaa xayaatada makhluuqa waa xayaato bidaaya leh naqsigu meeshaas waa uga imaanaa sidoo kale nihaayay leedahay naqsigu meeshaas waa uga imaanaa inta qofku uu nool yahay ama makhluuqu inta uu nool yahana xayaatadiisa nuqsaan badan baa soo gelay marka bidaayadiina nuqsaan baa ka gashay nihaayadiina nuqsaan baa ka gashay inta uu nool yahay oo xayaatada uu ku sifaysan yahayna nuqsaan kama maqna laakiin allah waa alxayu lqayuum allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu waa axadka noloshiisu ay kaamilka tahay bidaayana ma lahayn nihaayana ma leh sifaadkiisa o dhanna waa sidaas qudrada ilaahay waa kaamil laakiin makhluuqa qudradiisa nuqsaan baa ku jirta saas daraaddeed ilaahay wuxuu isku tilmaamay inuu yahay shay kasta allaha awooda likulli shayin qadiir wax kasta ilahay waa awooda laakiin makhluuqa saas ma aha wax kasta ma awoodaan daa'imaatun waa kuwa daa'im ah azaliyaatun waa azaliyaat shaygan haddii la yidhaahdo waa daa'im waa fi lmustaqbal mustaqbalka waa jiri doonaa haddii la yidhaahdo azali macnihiisu weligiisuu hore u jiray waaye idan daa'imaat fi lmustaqbal azaliyaat fi lmaadi shaygan waa azali yani weligiisuu hore u jiray waaye horay buu u jiray bidaayana ma leh haddii la yidhaahdo shaygan laakiin waa daa'im macnaheedu mustaqbalka waa jiri doonaa nihaayana ma leh waay allah ahlu jannaha nicmooyinkooda markuu ka sheekeynayo muxuu yihi ukuluhaa daa'imun wa dilluhaa marka nihaaye ma laha daa'imaatun waa daa'im mustaqbalka azaliyaatun waa azaliyo horay bay u jireen weligood bay jireen ilaan tilmaamaha ilaahay weligiis waa ku sifaysnaa weligiisna waa ku sifaysnaan doonaa tilmaamahaas oo uu ka mid yahay kalaam daa'imaatun waa kuwo jiri doona mustaqbalka azaliyaatun waa kuwo hor- hore u jiray weligood walaysat bimuxdathaatin muxdathna ma aha kuwo makhluuqana ma aha fatabida markaa ha dhamaatee muxdathaatin hadda wuxuu la jeedaa walaysat bimakhluuqaat makhluuqaadna ma aha fatabida markaa ha dhamaatee sababta aan saas u leenahay waxay tahay qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu muxdath yahay maa yaatiihim min dikrin min rabbihim muxdathin muxdathkaas marka makhluuq lagama wado ilaan shay kasta oo la yidhaahdo waa muxdath macnaheedu waa makhluuq maaha ashyaa badan oo waxaa jira oo muxdathaat oo makhluuq aan ahayn saas daraaddeed walaysat bimuxdathaatun ay bimakhluuqaat makhluuqaat maaha fatabida markaa ha dhamaatay ilan makhluuqu dhammaad buu leeyahay walaa kaana rabbunaa rabbigana ma ahayn naaqisan mid naaqis ah oo ka maran kaana muttasifan biha azaliyan weligiis buu hore ugu sifaysnaa oo ma jirto mar ilaahay uu kalaamka uusan ku sifaysnayn oo mar dambaa kalaam usoo kordhay ma la dhahayo kaana muttasifan biha azaliyan weligiis buu ku sifaysnaa waana ku sifaysnaan doonaa walaa kaana rabbunaa rabbigana ma ahay naaqisan mid naaqisaho fayaziida marka uu ziyaado yacni tilmaamahaas inuu naaqis ka ahaa oo tilmaamaha markay usoo kordhaan uu noqdo axad ay tilmaamo usoo ziyaadeen ma aha weligiis buu ku sifaysnaa waana ku sifaysnaan doonaa jala jalaaluh jallat sifaatuhu sifaatkiisu waa weynaadeen tilmaamihiisu waa weynaadeen can shibhi sifaati lmakhluuqiin makhluuqaadka tilmaamahooda inay shabahaan tilmaamihiisu waa ka wen yihiin ilaahay tilmaamuu leeyahay laakiin tilmaamihiisu tilmaamaha basharka miyay la mid yihiin tilmaamaha makhluuqaadka miyay la mid yihiin maya sida daatadiisu daatada basharka ay uga duwan tahay baa tilmaamihiisuna tilmaamaha basharka uga duwan yihiin allah haddii uu isku sifeeyo naxariis makhluuqana naxariis uu ku sifeeyo naxariistaasi naxariistan lamid ma aha sida daatada ku sifaysan naxariistaasi daatadan aysan ula mid ahayn ilaahay wuxuu isku tilmaamay inuu yahay alraxmaan raxiim makhluuqaadkiisa qeyb ka midana wuxuu ku tilmaamay inay yihiin ruxamaa waxaa ka mid ah nabiga sala allahu alay wasalam laqad jaakum رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم والله tilmaamo رؤوف نوايا waa turid badan yahay waana naxariis badan yahay labadaas ilaahay waa ku sifaysan yahay laakiin laysat الرأفة كالرأفة ولا الرحمة كالرحمة isla mid ma ka dhalan mayso makhluuqaadku inay haddii naxariis ay ku sifaysan ilahay inuusan ku sifaysnayn maya in la anfiyo oo la yidhaahdo waa isshabahayaan sax ma aha marka ilaan saxaabadii waa soo martay ma dhihin ilaahay naxariis laguma sifay karo ma aysan dhihin jallat sifaatuhu sifaatkiisu waa ka waa ka wen yihiin can shibhi sifaati lmakhluuqiin makhluuqaadka tilmaamahooda inay u ekaadaan wa qasurat canhu allah xaggiisa waxaa ka gaabisay fitanu lwaasifiin kuwa wax tilmaama dhugtooda ama garashadooda waa ka gaaban tahay ilahay inay gaaraan nabigu muxuu dhihi jiray sala allahu alay wasalam laa uxsii hanaa'an calayk anta kamaa afnayta calaa nafsik rabbi ow tilmaantaada iyo ammaantaada ma koobi karo waa sidaad waa isu ammaantay allah marka wixii uu isku sifeeyey nabiguna ku sifeeyey sala allahu alayhi waala salam ayaa lagu tilmaama waana lagu sifaynaa waqasurat canhu can illaahi ilaahay waxaa ka gaabiday oo gaari kari weyday fitanu lwaasifiin kuwa wax tilmaama garashadooda ama dhugtooda waa ka gaabisay inay gaarto qariibun ilaahay waa dhow yahay bilijaabati ajiibid ayuu wuxuu ka agdhow yahay addoomihiisa cinda su-aali markay baryaan addoomihiisu haddii ay baryaan ilaahay waa ka agdhow yahay wuxuu ka soo qaaday aayaddii qur-aanka oo allah uu lahaa waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan addoommadaydu hadday ikaa weydiiyaan fa innii qariibun anigu waa u dhowahay addoommaha ujiibu dacwata daaci idaa dacaan nabigu sala allahu calayh wacala ali wasalam saxaabada nabiga oo codkooda kor ugu qaadaa dikriga ah kamaa fii xadiid abi muusa markii uu maqlay wuxuu ku yidhi innakum laa tadcuuna asama walaa qaa'iba alla dhegala rabbi dhegala ama idinka maqan ma baryaydaan innahu qariib waa idiin dhow yahay marka codka inaad aada kor ugu qaadaan looma baahno waa idin dhow yahay waa idin maqla baciidun ilaahay waa fog yahay bitacazuzi cizanimo ayuu ku fog yahay laa yunaalu lamana gaaro makhluuqaadkiisu ma gaaraan waa ka fog yahay makhluuqaadkiisa ilaahay waa ka sarreeyaa axad makhluuqiisa ka mida oo gaari karahay ma jiro baciidun ilaahay waa fog yahay bitacazuzi cizo iyo awood iyo sharaf ayuu ku fog yahay laa yunaalo makhluuqaadkiisuna ma gaaraan yani laa yunaalu lama gaaro oo makhluuqaadkiisu ma gaaraan saas u qabana caalin ilaahay waa sarreeya calaa carshi carshigiisa ayuu ka sarreeya waxaan sheegnay mar labaad inuu kusoo laaban doono waana soo marnay culuw llaahi calaa carshi caalin calaa carshi carshigiisa ayuu ka sarreeya baa-inun min khalqihi makhluuqaadkiisa waa ka go-an yahay makhluuqaadkiisa kuma dhex jiro caalin calaa carshihi baa-inun min khalqihi makhluuqiisa waa ka go-an yahay oo makhluuqiisa kuma dhex jiro mawjuudun ilaahay waa waa jiraa walaysa bimacduumin macduumna maaha marka mawjuud iyo macduum cagsi bay isku yihin macduum waa waxaan jirin ilahay marka macduum maaha waa mawjuud walaa bimafquudin mid la waayeyna ma aha mafquudna ma aha ayib intaas tilmaamihii buu uga soo baxay haddana wuxuu galay mas'alo kale oo ah makhluuqaadku aajaal ma leeyihiin mase ma laha wuxuu yidhi waalkhalqu makhluuqu mayituuna waa kuwii dhimana biaajaalihim aajaashooda ayay ku dhimanayn al aajaal waa jamcu ajal oo waktigii loo xadiday makhluuqaadka noloshoodu inay ku dhammaato aajaashaas markii ay dhammaato makhluuqaadku waa dhimanayaan maxaa u daliila ilaahay wuxuu leeyahay walikulli ummatin ajal faidaa jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun ilahay wuxuu leeyahay ummad kasta waxay leedahay muddo ayay leedahay faidaa jaa ajaluhum haddii uu yimaado waqtigoodii laa yastaakhiruuna saacatan saacad dib dhici maayaan walaa yastaqdimuuna ay saacatan saacadna hormari maayaan hal saacna kadib dhici maayaan hal saacna ka hormari maayaan ilaahay dunida marka wuxuu ugu talagalay ummadba inay ummad bedesho ummad kasta dunidan marka wakti mucayanay ku leedahay oo bidaayana leh nihaayana leh intaas marka waa inta qofka basharka ah loo siiyey ama ummadda waa inta loo siiyey fursada qolo kasta adduunyadan oo adduunyadan ay timid fursaddaas waa soo martay ama ha u yaraato ama ha u badnaato wakti bay adduunyadan yimideen wakti bayna ka tageen intaas marka ay nool yihiin waa inta fursadda ay haystaan oo ilaahay uu fiilinaa inay asaga caabudaan iyo inay caabudi waayaan waktigoodii markii uu dhammaado ilaahay buu caabuda loogu kaadi maayo ilaahay buu caasiyeyna loogu kaadi maayo waktigiisi qofka haddii uu yimaado ama ilaahay ha caabudo ama ha caabudi diida dunidan waa laga kaxen ilaan waktigii fursaddiisii waa dhammaatay kadib wuxuu tegi doonaa meeshii ilaahay ugu talagalay wixii uu ku sameeyey intaa uu noolaa inuu ku xisaabiyo ayuu tegi doonaa ilaahay markuu wuxuu leeyahy walikulli ummatin ajal faidaa jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay walan yuakhir allahu nafsan idaa jaa ajaluha ilaahay naf dib u dhigi maayo idaa jaa ajaluha haddii uu yimaado ajasheedii ajasheedii haddii ay timaado dib loo dhigi maayo nafsan marka waa caam waxay doonta ha ahaato mar haddii ajasheedii ay timaado ilaahay dib u dhigi maayo qofku meesha marka nafta looga qaada ma yaqaano ilaahay marka muxuu leeyahay wamaa tadri nafsun maadaa taksibu qadan wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut naf waxa ay beri kasban doonto shaqaysan doonto ma taqaano meesha ay ku dhima doontana nafu ma taqaano haddii lagugu talagalay meesha hadda aa ku nooshahay boqolaal kilomitr meel ka xaggaysa inaad ku dhimato meeshaas waa lagu geynaa laakiin adigu ma ogid markaas waa shay qayb ah xadiid waxaa jira nabiga ka sugnaaday sala allahu calayhi waali wasalam saxaabi la yidhaahdo abu caza ayaa warina wuxuu leeyahay nabiga waxaa maqlay sala allahu calayhi wasalam oo dhaha idaa araada allahu qabda cabdin fii ardin jacala lahu ilayha xaaja hadii saxiix ah ilaahay haddii uu doono addoon inuu nafta uga qaado meel meeshaas danaa laga geliyaa dan buu u aadaa iska aadi maayo isagu markaas laakiin meeshaas naf in looga qaadi doono ma oga waa qeyb idaa araada allahu qabda cabdin fii ardin jacala lahu ilayha xaaja dan baa meeshaas laga geliyaa ama ganacsi buu u doonanaa ama ziyaaru uu aadaa ama dano kale uu aadaa meeshii markii uu tago meeshaa nafta looga qaadaa mowtku marka waa shay kelis ah dadka lalama socodsiiyo xikmada ilaahay bayna ka mid tahay qofka muslimka marka maxaa laga rabaa mar kasta inuu diyaar yahay ilaa waqtigiisi hadduu yimaado dib halaydhiga laga yeeli maayo mar kasta marka waa inaad diyaarsan tahay oo haddii malakumowdkii uu ku yimaado aada diyaar u tahay geeridaas dhimashadaas iyo waxaa ka dambeeya waalkhalqu mayituuna biaajaalihim makhluuqu way u dhintaan aajaashooda cinda nafaadi arsaaqihim arsaaqdoodu markay dhammaato qofkan marka uu dhimana waa mar risqigii loogu talagalay uu dhammaaday haddii wax u dhiman yihiin ma dhimanayo wainqiaaci aahaarihim acmaashoodiina ay go'day camalkoodiina uu go'ay al aathaar al acmaal acmaashoodiina ay go'day laakiin waxaa jira qofku camal adduunyada uu ku sameeyo oo markuu dhinto kadib qabrigiisa dhexdiisa uu ku soo gaaro wanaaggiisa ama xumaant ama xumaantiisa ilaahay wuxuu leeyahay innaa naxnu nuxyi lmowta wanaktubu maa qadamuu wa aathaarahum kuwa dhintay waa soo noolaynaynaa wanaktubu waxaan qoraynaa maa qadamuu waxay sameeyeen adduunyada markay joogeen iyo aathaarahum waxay adduunyada uga soo tageen waxna waa waxaa sameeyda waxaa lagu xisaabinaa waxna waa wax athar oo adduunyada uga soo tagtay oo adigoo qabrigaaga ku jira kaa daba imaana atharkaasi wuxuu noqon karaa athar xasan ah wuxuu noqon karaa athar sayi ah athar xasana maxaa ka mid ah xadiiskii abu hurayra nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu leeyay idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu ila min halaath qofka insaanka hadduu dhinto camalkiisu waa go-ah laakiin saddex baa u socone waa aathaar wanaagsan saddex shay baa camalkooda u socone muxuu yidhi sadaqatin jaariya sadaqo jaariya waqaf buu adduunyada uga soo tagtay waa u socotaa aw cilmin yuntafacu bih ama cilmi sharci ah ayuu kasoo tegay adduunyada uga soo tegay kitaabuu kasoo tegay oo uu qoray oo dadkii muslimiinta ay ku intifaaceen qur-aan buu dadkii baray waa dhintay ardaydiisiibaa dunida ku nool waxbay ummaddii bay qur-aan sii barayaan intuu qabrigiisa ku jiro aathaartaas waa soo haleele oo waladin saalixin yadcuu lah ama walad saalixa asagu uu dhalay buu ka tegay oo u soo duceeya camalkaas waa u soconaa ajarkaas waa helaa aathaarta sayi ah maxaa ka mid ah nabiga sala allahu calayh wacala alih wasalam xadiid saxiixa oo cabdullaahi bnu mascuud uu warina wuxuu leeyahay oo fi saxiixayn ku jira laa tuqtalu nafsun dulman naf dulmi laguma dilo ilaa kaana cala bni aadama alwali kiflun min damiha ibnu aadamkii ugu horreeyey ee dulmi wax ku dila naf kastoo dulmi lagu dilo qeyb dembiga ka mid aha soo haleela waana dhintay hadda waa horuu dhintay naf kastoo adduunyadan xaqdarro lagu dilo qeyb ka mid a qofkii dilay xaqdarrada ku dilay waa loo haystaa laakiin isagana waxbaa ka soo gaara maxaa dhacay liannahu awalu man sana alqatla maxaa yeele dil xaq darro ah axadkii ugu horreeyey oo jideeyey ayuu ahaa waxbaa ka soo gaara marka uma intaa kadib hum ayagu bacda baqdati caburinta ka bacdi fi lqubuuri qubuurta dhexdeeda ayaa musaa'aluuna waxay yihiin kuwa la su-aalaa uma hum ayagu khalqigii ayuu ula jeedaay uma intaa kadib markii ay dhintaan kabacdiu ka wadaa hum khalqigii bacda daqdi daqdati caburinta ka bacdi fi lqubuuri qubuurta dhexdeeda musaa'aluuna waa kuwa lagu su-aalaa daqdadaani maxay tahay caburintan uu sheegaa waa maxay daqdadaas xadiis caaisha ay warineen oo imaamu axmed uu soo saaray iyo ibnu xibbaan ayuu ayay ku soo aroortay caaisha radi allahu canha waxay leedahay nabiga ayaan maqlay sala allahu alayhi wala ali wasalam oo dhahaa lilqabri daqdatun low najaa minha axadun lanajaa minha sacdu bnu mucaad qabrigu wuxuu leeyahay caburin ciriirin caburintaas haddii axad ka badbaada uu jiri lahaa waxaa ka badbaadi lahaa sacad ibnu mucaad sacad ibnu mucaad nabiga sala allahu alayh wala ali wasalam wuxuu sheegay carshu raxmaan inuu u gilgishay dhimashadiisa darteed ihtaza carshu raxmaani limowti sacd nin aada u qiimo badan u ahaa ansaarta labadii qabiil oo ay ka koobneed qeyb ka mid ayuu madax u ahaa sacd ibnu mucaad oo ah aws nabigu marka wuxuu leeyahay qabrigu wuxuu leeyahay caburin iyo ciriirin qof ka badbaada hadduu jiri lahaa sacd ibnu mucaada ka badbaadi lahaa waa xadiis saxiix ah laakiin caburintaas iyo qabashadaas qabrigu qofka ku jira uu qabana ma waxay la mid tahay midii gaalka oo nabigu uu sheegay inay feerihiisu isdhaafayaan culimmadu waxay leeyihin maya lamid maaha laakiin qof kasta waa inuu maro haddana qof kastoo qabri gale haddana waa inuu maro hadduu qofku qof muumina uu yahana kadib waa raaxaysan doonaa haddii qofku qof munaafiqa uu yahay ama gaal uu yahay ama mujrim uu yahana dhibkaas dhibka weyn baa qabriga dhexdiisa ku sugaa daqdada marka xadiiskaas caaishay ku soo aroortay waxa kale oo uu leeyahay qabriga dhexdiisa waa la isku su-aali doonaa qabriga dhexdiisa inay su-aali jirto axaadiis badanay kusoo aroortay axaadiistaas waxaa ka mid ah xadiidkii asmaa fi saxiixayn asmaa bintu abi bakrin waxay leedahay nabiga ayaan maqlay sala allahu alayh wala alih wasalam oo dhaha fa uuxiya ilaya anakum tuftanuuna fii qubuurikum midla aw qariiban min fitnati lmasiixi dajaal waxaa la ii waxyooday qubuurtiina in laydinku fitnayn doono fitnada qubuurta dhexdeedu waxay la mid tahay ama ay ka agdhowdahay fitnadii masiixu dajaalka ayay ka agdhowdahay fitnadaas marka waa su-aalaha qabriga dhexdiisa qofka lagu su-aala oo labada malag ay u imaanayaan hadihi fitnat lqabri qofku waa la kulmaa marka laakiin dadka qeyb ka mid ah su-aalahaas inay ka jawaabaan ilaahay baa u fududayna nabigu sala allahu alayh wala ali wasalam wuxuuna faray salaada marka aan tukanayno ilaahay inaan ka magan galno fitnat lqabri idaa sallaa axadukum falyastacid billaahi min arbacin qofkiin hadduu tukana ilaahay ha ka magan galo afar shay afartaa shayna waxaa ka mid ah qabriga fitnadiisa qayb marka dadka ka mida ilaahay baa sugaa oo ilaahay wuxuu leeyahay yuhabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati dunya wa fi laakhira fi lxayaati dunya waa markay dhimo rabaan axadka marka uu dhimo rabo ilaahay baa wuxuu ku sugi doonaa kalimatu tawxiid maxaa yeele culimmadu waxay dhaheen marka shaydaanku ugu dadaali og yahay qofka inuu lumiyo waa markuu dhimo rabo marka lagu soo xaadiro waa marka ugu jecel yahay oo ugu dadaali og yahay qofka inuu baadiyeeyo sababtoo wuxuu og yahay markaas haddii uu haddii uu fidno u bandhigo ama gaalnimo uu bandhigo ama nifaaq uu bandhigo oo uu ka aqbalo oo uu saa ku dhinto inuu naar gelaa saas daraaddeed ilaahay wuxuu leeyahay yuhabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati dunya waa marka lagu soo xaadiro wa fi laakhiratina waa markay qabriga ku jiraan axaadiistu marka waxay sheegayaan qabriga dhexdiisa qofka laba malag inay ugu imaan doonaan inay su-aali doonaan saddex shay rabbigii abuure waa la weydiin doonaa nebi moxamed sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam waa la su-aali doonaa diinkan islaamkana qofka waa la su-aali doonaa haddii qofku qof adduunyada markuu joogo ilaahay ku xirnaa uu ahaa su-aalaha ilaah baa u fududaynaya hadduusan ahayna su-aalaha kama jawaabi doono fitnadaas ma waxay khaas ku tahay dadka muslimiinta ah iyo dadka islaamka u nisbo sheegta oo munaafiqiinta ah mase gaalada laftigooda gaalada cadcad iyaga laftigooda fitnada waxbay ku leeyihiin ibnu cabdilbari wuxuu leeyahay alaathaaru tadullu calaa ana calaa ana alfitnata fi lqabri laa takunu ila limu'minin aw munaafiqin kana mansuuban ilaa ahli lqibla aathaartu iyo axaadiistu waxay tusineen fitnada qabrigu inaysan u sugnayn oo aan la fidnayn doonin qof aan mu'min ahayn ama munaafiq aan ahayn oo dadka muslimiinta ku dhex nool wuxuu yidhi wa ama alkaafiru ljaaxidu qofka gaalka ah oo diinka ilaahay diiday iyo jiritaankiisa diiday almubtilu falaysa miman yus'alu can rabbihi wa diinihi wa nabiyihi la su-aali maayo buu yidhi diinkiisa iyo rabbigiisa iyo nabigiisa la su-aali maayo ibnu cabdilbar alxaafid ibnu lqayim wuxuu yidhi alqur'aanu wasunnatu tadullu calaa khilaafi hada alqowl hadalka ibnu cabdilbari uu sheegay wax ka duwan bay sunnada iyo qur-aanku sheegayaan oo ah gaalka laftigiisa in la su-aali doono saddexdaa shay marka ninka la yidhahdo ibnulqayim hadalka uu sheegay waa sax maxaa dhacay xadiiskii bara ibni caazib oo imaamu axmed iyo keyrkiisa ay soo saareen waxaa ku jirtay wa ama alkaafiru gaalka إda kana fi انqطaaci min الdunya وإqbaali calى الآakhirة adduunyada markuu ka dhammaana oo aakhira uu sii socdo nazla ilayhi malaa'ikaة min الsamاء malaa'ig baa xagga samada uga soo degaya marka waxaa ku jirtay wayaأtiihi malakaani shadiid اlاntihaar waxaa u imaan doona laba malag oo canaantoodu ay daran tahay fayujlisaanihi waa soo fariisinayaan fayaquulaani lahu waxay ku leeyihiin man rabbuka rabbigaa waa ayo fayaquulu wuxuu leeyahay haa laa adri saasuu dhihi doona xadiiska baraa marka maxaa saxiix ku ah maxaa sariix ku ah qofka gaalka ah in la su-aali doono rabbigiisa iyo diinkiisa iyo nebigiisa su-aashaa jawaabteedana inuusan haleeli doonin uma hum bacda daqdati fi lqabri fi lqubuuri qubuurta dhexdeeda ayaa musu-aaluuna lagu su-aali doona annushuur walxisaab wa bacda albilaa markay baaba-aan oo qabriga ay ku baaba-aan kabacdi manshuuruuna waa la soo noolayn doonaa wa bacda albilaa baabi'itaanka kabacdi manshuuruuna makhluuqu waa kuwa lasoo noolayn doono nashriga maxaa la yidhaahdaa aljawhari fi saxaax wuxuu leeyahay nashara almayitu yanshuru nushuuran idaa caasha bacda almowt waxaa la yidhaahdaa nashara almayitu yanshuru nushuuran oo ah masdarkii idaa caasha bacda almowt marka nashara almayitu macnaheedu waxay tahay caasha bacda almowt markuu dhintay kadib buu soo noolaaday yowmu nushuur marka maxaa laga wadaa maalintii lasoo noolaanayay waxaa kaloo la yidhaahdaa anshara allahu lmayita idaa axyaahu meyidkii ilaahay waa soo nooleeyey idaa axyaahu markuu soo nooleeyo waxaana ka mid a qowluhu tacaalaa uma idaa shaaa ansharahu ilaahay intaa kadib markii uu doono ayuu soo nooleeyey ay axyaahu waa soo nooleeyey marka manshuuruuna macnaheedu waxay tahay waa la soo noolayn doonaa adiladu waxay sheegayeen dunidaani inay dhammaan doonto waxay ku dhammaanayna inay tahay suur la afuufi doono suurkaas marka la afuufaa nabigu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wacalaa salam dadku inay moog yihiin oo waraysan u hayn oo acmaashooda caadiga iska haystaan wuxuu sheegay nabigu sala allahu calayhi wacala ali salam suurka marka la afuufaa laba nin oo wax kala gadane oo nin intuu dukaan yimid uu nin dhar kale ka gadanaa oo dharkii loo soo taagay inuu suurku ku dhici doono oo meeshay ku dhima doonaan waxaa kale oo nabigu sheegay sala allahu calayhi wacala ali wasalam nin geeliisa darka u hagaajina inuu suurku ku dhici doono oo meesha uu ku dhimo doono taas marka maxay daliil u tahay dadku acmooshooda iyo adduunyada oo caadiga ahayd inay haystaan waxaa kaloo nabigu uu sheegay sala allahu calayhi waala salam saacadda qiyaame inaysan ku dhici doonin ayadoo duniyada qof muslim oo ku nool yahay markaa suurka la afuufa adduunyada waxa mu'miniinta ah oo dhan horay uga dhammaadeen oo nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wacala ali wasalam dadka gaalada ah ayagoo waddooyinka dhexdooda sida dameerada isu fuulfuushan ayuu suurku ku dhici doonaa suurku ayuu ku dhici doonaa suurkaas marka uu dhaco waxa adduunyada ku nool oo dhan waa dhimanaya haddana ilaahay wuxuu noo sheegay mar labaad suurka in la afuufi doono wixii dhintay oo dhan inay soo noolaa doonaan ilahi wuxuu leeya wanufika fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lard ila man shaa allah waa dhimanayaan samaawaadka iyo dhulka waxa ku nool oo dhan intii ilaahay uu doonay inay noolaadaan maaha inta kale waa dhimanayaan uma nufika fiihi ukraa faidaa hum qiyaamun yanduruun mar kale alla afuufaa mase waaba soo noolaadeenoo way taagtaagan yihiin faidaa hum qiyaamun yanduruun laakiin qofka markuu dhinto isaga qiyaamadiisii markaasi u dhacday waxaa dhici karta saacadda qiyaame in badan oo makhluuqa ka mida inaysan gaarin bal waaba xaqiiqo ayuu markay dhintaanay qiyaamadoodii u dhacday wuxuu yidhi marka waa bacda albilaa markay baaba-aan ka bacdi manshuuruuna waa lasoo noolayn doonaa wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ilaa rabbihim rabbigooda xaggooda ayaa maxshuuruuna loo kaxayn doonaa maa macna alxashri alxashru maxaa laga wadaa wuxuu yidhi fii taaji alcaruus wuxuu ku yidhi yuqaalu waxaa la yidhaahdaa xashara yaxshuru wa yaxshiru labadaba idaa jamaca wasaaqa hadduu ururiyo oo uu kaxeeyo intuu meel isugu keeno ayuu kaxeeyey dadkii markaasa waxaa la yidhaahdaa xasharahum marka xashriga waxaa isugu jira wuxuu isugu jiraa aljamcu waasawqu in meel la isugu keeno kadibna la kaxeeyo oo loo kaxeeyo ardulmaxshir oo ah meeshii dadku ay isugu imaanayaan oo ilaahay uu ku xisaabin lahaa wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ilaa rabbihim rabbigooda xaggooda ayay maxshuuruuna waxay yihiin kuwa loo kaxayn doono ilaahay marka wuxuu leeyahay yowma yakhrujuuna min alأjdaadi siraacan kaأnahum ilaa nusubin yuufiduun ayad kalena kaأnahum jaraadun muntashir ilaahay wuxuu leeyahay waxaad u malaydaa markaas ay yaacayaan oo maxsharka ummaddu ay u socdaan waxaa u malaydaa ayax la sii daayey kaأnahum jaraadun muntashir walada alcardi calayhi u bandhigidda agteeda ilaahay marka loo bandhigo ilaahay hortiisa ay istaagaan agteeda muxaasabuuna waa kuwa la xisaabin doono kadib markii maxsharka la tago waa la xisaabin doonaa ummadda axad kasta waa la xisaabin doonaa bixadrati lmawaasiin ayadoo mawaasiintii xaadir ay tahay miisaanadii acmaasha lagu xisaabin lahaa iyadoo xaadir ay tahay maxsharka marka waxaa la keeni doonaa miisaan miisaankaas oo loogu talagalay acmaasha in lagu xisaabiyo dadka ahlu sunnaha marka waxay leeyiin miisaanku waa xaq maxaa yeele ilaahay baa sheegay qur-aanka ku sheegay faamaa man haqulat mawaasiinuhu fahuwa fii ciishatin raadiya wa amaa man khafat mawaasiinuhu fa umhu haawiya miisaankaas marka waa jiraa laakiin muctasilada waxay dhaheen miisaanka waxaa laga wadaa alcadlu cadaaladaa laga wadaa maxaa dhacay waxay dhaheen acmaashu waa shay carad ah waa shay carad ah carad waxay dhaheen miisaan in la saaro caqligal maaha qof salaadiis makhluuqu intuu soo qaado miisaan ma saari karaa maya maxaa yeele waa shay carad ah maxaa miisaan la saaraa wax jismi ah ama jawhar ayaa miisaan la saari karaa laakiin shay carad ah miisaan lama saari karaa laakiin taasi waa basharka ilaahay aada bay ugu sahlan tahay qof camalkiis inuu miisaan saaro ilahay waa u sahlan tahay makhluuqaadka marka waa la xisaabin doonaa ilaahay baa xisaabin doona maxaa ugu horeeya haddaba qofka maxaa ugu horeeya oo laga xisaabin doonaa nabiga sala allahu alayh waalaa aalihi wasalam waxaa ka sugnaatay cabdullaahi ibnu mascuudna uu ka wariyey oo bukhaari iyo muslim ay soo saareen nabigu inuu yihi sala allahu alayhi waala wasalam awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaamati fi ddimaa waxaa ugu horeeya oo dadka lagu kala xisaabin doono maalinta qiyaamaha waa dhiiggii la daadiyey awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaamati fi ddimaa dhiigga ugu horeeya waxaa kaloo fi sunani tirmidi wa abi daawuud wabni maaja kusoo arooray cabdullaahi ibnu cabbaasna laga wariyey inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wala ali wasalam yajiiu lmaqtuulu bilqaatil yowma alqiyaama qofkii la dilay qofkii dilay ayuu gacanta kusoo dhegi doonaa maalinta qiyaamaha naasiyatuhu wa ra'suhu biyadihi ayadoo foodiisa iyo madaxiisu gacanta ay u saaran tahay waa qofkii maqtuulka ahaa wa wdaajuhu tashkhabu daman ayadoo xididadiisiina dhiig ay daadinayaan fayaquulu wuxuu leeya yaa rabbi rabbiyow sal haadaa ninkan balweydii fiima qatalanii muxuu igu dilay balweydii xataa yudniihi min alcarshi ilaa carshiga uu dhoweeyo sida uu u jiidaa xadiiskan marka wuxuu muujinaa qofka adduunyada qof kale dembi ka gala maalinta qiyaama inuu aqoonsan doono qof maalin maalmaha ka mid a duniyada hadduu dembi kaa galay maalinta qiyaame kaa baxsan maayo adna qofkii dembi ah ka gashay maalinta qiyaama ka baxsanaysid waa aqoonsane xadiiskan baana u daliila xadiisku marka wuxuu sheega waxaa ugu horeeya oo la xisaabin doono inay dhiigga yihiin waxaa kaloo soo arooray nabiga sala allahu alayh wala ali wasalam abuu hureyre uu ka wariyay inuu yihi awalu maa yuxaasabu calayhi alcabdu asalaa awalu maa yuxaasabu calayhi alcabdu asalaa waxa ugu horeeya ee addoonka laga xisaabin doonaahi waa salaadiisa alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay labada xadiis iska hor imaamaya oo saysan iska hor imaanaynin lianna alawala xadiiskii hore oo sheegaya waxa ugu horeeya la xisaabin doono inay dhiigga yihiin lianna alawala maxmuulun calaa maa yatacallaqu bimucaamalaati alkhalqi dadka dhexdooda waxay kala galeen maalka waxaa ka horeeya dhiigga wathaani kan labaadna fi ma yatacallaqu bicibaadati alkhaaliq kan labaad oo ah salaada sheegaana cibaadadii ilaahay iyo adiga idinka dhexaysa waxaa ugu horeeya oo laga xisaabin doonaahi waa salaada labadooda marka saasay u kala duwan yihiin makhluuqaadka markii loo kala garqaada waxaa ugu horeeya waa dhiigga addoonka waxaa ugu horeeya oo camalkiisii waxaa ugu horeeya oo laga xisaabinayo waa salaada labadaas shayba marka waxay tusinayaan salaada waxay tusinayaan muhiimadda ay leedahay dhiigguna wuxuu tusinaya khatarta uu leeyahay makhluuqaadka marka waa la xisaabin doonaa xisaabta ilaahay malaa'ig inay xisaabiyaanna uma uusan wakiilan bashar kalena uma wakiilan ee asagaa xisaabina maalintaas cadaaladda ilaahay baa la hor taagan yahay qof qofka hadduu gaal yahay oo adduunyada intii la joogay qof muslima uu dembi ka galay maalinta qiyaame qofkani waa gaal xaqiisa ilaahay u duudsii maayo xaqiisa waa lagaaga qaadaa adigoo xataa jannada u socda haddii muslin aad tahay oo dembi aada gashay ayadoo qof gaalo uu kugu dhegan yahay jannada geli maysid asna ayadoo xaq uu ka maqan yahay naarta ma gelaayo oo gadaal uu soo fiirin cadaaladda ilahi baa maalinkaa la hor taagan yahay xadiidkii nabiga ka sugnaaday sala allahu calayhi wacala ali wasalam baalan sidaa muujina nabigu wuxuu leeyahay maalinta qiyaama ilaahi wuxuu dhihi doonaa ana almalik ana adayaan anugu waxaan ahay boqorkii waxaan ahay axadkii qof kasta wuxuu galay ku abaalmarinayay markaasuu nabigu wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu yidhi uma habboona qof ahlu janno ah inuu jannada galo ayadoo qof ahlu naara uu kuleetiga ku dhegan yahay maya ma gelaayo qof ahlu naara ayadoo uu kugu dhegan yahay oo xaq aad ka qabtid jannada ma gelaydid haddii ilaahay janno kuugu talagalay qof ahlu naar ah oo naarta u socda naarta geli maa iyadoo qof ahlu janno ah uu kuleetiga ku dhegan yahay ma gelaayo qof ahlu naar ah waa ahlu naar ilahay xaqiisa u duudsiimaya waa lagaaga qaadaa cadliga ilahay bay ka mid tahay qof ahlu jannaahna jannada geli maayo iyadoo kuleetiga lagu dhegan yahay xaqiisa xaqii uu qabay waa laga qaadaa ee ahlu janno waaye loogu dhaafi maayo loogu cafi maayo ilaahay marka muxuu leeyahay wanadacu lmawaasiina alqisda liyowmi alqiyaama ilaahay wuxuu leeyahay miisaanadii cadaaladda ahaa ayaan soo soo fariisinaynaa waan soo dhigaynaa ardulmaxshar baa la keenaa liyowmi alqiyaama ay fii yowmi alqiyaama maalinta qiyaama dhexdeeda falaa tudlamu nafsun shay-an naf waxba laga dulmin maayo naf sow nakiro ma aha fii siyaaqi nafyi sow ma dhicin naftaasi waxay doonta ahaato ama gaal ama muslim waxba laga dulmin maayo wain kaana midqaala xabatin min khardalin wax hal xaboo khardala wax la egba ha ahaadee ataynaa biha ilahi wuxuu leeyahay waan la imaanaynaa waan la keenaa wakafaa binaa xaasibiin annagaana ku filan addoommadeenna iyo makhluuqaadkeena inaan kala xisaabino ilahi wuxuu leey annagaa ku filan axadka wax kala xisaabina maalinta qiyaama waa allah waa rabb lcaalamiin qofna ilaahay dulmi maayo xasano aada samaysatay hadday doonto daraha la ekaatay maalintaa ma weynaydid dembi aadan samayn darraba ha la ekaatay maalintaa qiyaame ka cabsan mayid dusha in lagaa saaro cadaalad ilaahi baa hor taagan tahay adigu marka naftaada dulmina ka ilaali xasanaadna u kasbo maalintaas cadaaladda ilaahay ayaad hor taagan tahay ma lagu dulminaayo xasana aada aada lahaydna lagaa qari maayo dembi aadan samayna dusha lagaa saari maayo ninka adduunyada u kaafirsanba ha ahaadee dembigiis dembi aan ahayn dusha laga saari maayo wax yarba allaha ka dhigee akfaru nnaas abcadu nnaasi can illaah wuxuusan kasban dusha laga saari maayo هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم